magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ah ayaa laga bilaabay olole ballaaran ah oo lagu buufinayo kaneecada iyo cayayaanka kadib markii ay roobaba xooggan ka da-een magaaladaasi taasi oo keentay in deegaanada qaarkooda ay ku bateen cayayaanka ololahan oo si wada jir ah u qabteen wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland iyo maamulka degmada gaalkacyo ayaa ujeedkiisu ahaa in la yareeyo halista cudurrada sida duumada shubanbiyoodka iyo infekshannada kale ee ka dhasha cayayaanka gaar ahaan xilli roobaadka isku-duwaha wasaaradda caafimaadka mudug cabdinaasir sheekh ibraahim ayaa ka warbixiyey ololahan buufintii kaneecada iyo cayayaanka la socday oo runtii culays weyn magaaladan ku hayay saad ogtihiin biyuhu markii roobka do-oba waxaa bilaabma waxa la yidhaahdo cayayaan baa bilaabma ka bilaabma sababahana keenay waxa weeye meelaha biyuhu ku hareen magaalada fadhiyaan oo mahad celinaya duqa iyo tiimkiisa hawsha xooga badan ay hayaan ay aloolaha ay ku hayaan magaalada oo biyo saarista ah iyo guddiga kale oo shaqada wada dhammaantood mudana guddoomiye shaqadan wasaaradda caafimaadka muddo dhowr iyo toban sana ayay wadaa buufinta kaneecada ah adigoo aan maayar ahayn baad nala shaqan jirtay ku mahad celinaya guddoomiye runtii adoo si fiican baa u kala taqaanaa magaaladan iyo waxaheeda maantana waxaan maantana waxaan ku faraxsannaha adigoo runtii awal nala shaqayn jiray inaad maayar noqotay ugu dambayn duqa degmada gaalkacyo cabdirasaaq xasan warsame ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka magaalada gaalkacyo in ay la shaqeeyaan howlwadeennada ka shaqaynaya ololahan waxaan rabaa inaan aan aada ugu mahad celiyo wasaaradda oo runtii mar walba u heelan inay runtii arrimaha caafimaadka ay shaqadeedana ay tahay waxqabad weyn runtii ka qabataan aad iyo aad baan runtii u bogaadinaynaa wasaaradda shaqadan runtii lixaad kaleh ee ay bulshada u hayso annagana ka dowlad hoose ahaan waxaanu garab taagannahay shaqadaas baaxadda leh ay wasaaraddu runtii hayso sida la sheegay qalabkan iyo hawshan socota waxaa runtii hoggaaminaysa wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda sida warbixinta lagu bixiyena qalabka laftarkiisa waxaa runtii gaday si isku tashi ah shaqaalaha wasaaradda maantana waxaa manfacsanaya bulshadii reer gaalkacyo arrintaas waa arrin tusaale mudan